أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal saaku waa subax khamiis ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha sagaalaad ee ramadaan sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobbada wararka andalus saak ee kuwada ugu doorkoran waxaa ka mid ah in ka badan toban askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo culus oo shalay mujaahidiinta iyo maleeshiyaad kirdada ku dhex maray deegaan dhacaduleedka degmada cadalle ee wilaayada shabeellada dhexe kataa'ib ikhbaariye ayaa soo saaray filim cusub oo lagu soo bandhigay jabkii maleeshiyaadka murtadiintu ay kala kulmeen nawaaxiga deegaanka abuuray duleedka degmada buula burde ee wilaayada hiiraan dowladda eritareya ayaa ku eedaysay etoobiya inay abaabulayso dagaal lagu hoobto oo labada dal dhex mara xildhibaano ka tirsan riddada ayaa ugu baaqay xasan gurguurta inuu iscasilo kadib markii uu ku fashilmay hoggaaminta kooxda riddada soomaaliya wilaayada islaamigaha ee bakool ayaa kulan isxog waraysiya la qaadatay maamulada degmooyinka wilaayadaasi wafdi ka socda maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay ayaa gaaray deegaana hoosaga magaalada baydhabo ee gobolka baay guddiga tartan aqooneedka idaacadda islaamiga andalus ee bisha ramadaan ayaa xalay soo bandhigay qaabka ay u kala horeeyaan majmuucaadka xilli tartanka uu galay habeenkiisii labiyo tobanaad
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك
intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus saaka ee kuwada ugu door karoonaa ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran in ka badan toban askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo culus oo shalay mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada ku dhex maray deegaan dhacaduleedka degmada cadalle ee wilaayada shabeellada dhexe wararkii ugu dambeeyey khasaaraha ka dhashay dagaalkaas waxaa inoo soo koobaya walaalkeen ismaaciil salaad guuleed haya ismaaciil aad baad u mahadsan tahay walaalka shalay dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidanka mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada ayaa waxay ka dhaceen qaybo ka mid ah wilaayada shabeellada dhexe deegaan lagu magacaabo laba garas oo ay ku sugan yihiin ciidanka mujaahidiinta ayaa shalay waxaa duulaan kusoo qaaday maleeshiyaad murtadiina gaar ahaan kuwa bangarafta oo ay taageerayeen diyaaradaha saliibiyiinta mareykanka mujaahidiinta waxa ay jebiyeen gulufkii murtadiinta allah ayaa ku mahadsan in ka badan ilaa laba jeer ayaa murtadiinta lagu jebiyey dagaaladii shalay ka dhacay deegaanka laba garas oo shalay gelinkii dambe soo gaaray saraakiisha mujaahidiinta waxay noo xaqiijiyeen in dagaaladaasi lagu dilay toddoba askari oo murtadiin ah oo bangaraaf ah halka lix kalena lagu dhaawacay jab xoogan ayaa la gaarsiiyey dagaalka markii uu dhammaadana murtadiintu waxay u firxadeen deegaanadii ay duulaanka marka hore kasoo qaadeen deegaankan labagaras waxa uu ku yaalaa duleedka degmada cadale dhowaan ayay mujaahidiintu gacanta ku dhigeen iyada iyo deegaano kale oo halkaasi dhaca alxamdulilah mujaahidiintu shalay waxaay ka hortageen gulufkii murtadiinta iyadoona xaalada deegaankaasi saaka ay tahay mid degan oo si buuxdana gacanta ugu hayaan ciidanka mujaahidiinta cadowgiina ay jabeen marka laga yimaado dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka labagaras waxaa sidoo kale jirtay in maalin ka hor dagaal aad u qaraar oo u dhexeeya mujaahidiinta iyo murtadiinta inuu ka dhacay deegaan lagu magacaabo bursho sheekh oo iyaduna dhacda duleedka degmada cadale dagaalkaasi waxaa lagu dilay siddeed iyo toban murtadiin ah oo toban ka mid ah oo ay saraakiil ku jirtay ay meydadkooda uga carareen furumaha dagaalka halka lagu dhaawacay ku dhowaad soddon ka tirsan murtadiinta deegaankaasina xaaladiisu waa mid degan ciidanka mujaahidiinta ayaa si buuxda gacanta ugu haya maalmihii lasoo dhaafay murtadiinta duulaano ayay soo qaadayeen balse dhammaan duulaanadaasi waa lagu jebiyey waxaana deegaanadii dagaaladu ay ka dhaceenna hadda ku sugan ciidanka mujaahidiinta waxayna arrimahan oo idil imaanayaan xilli mujaahidiinta howlgallo ballaaran ay maalmahan ka wadeen deegaano ka tirsan shabeellada dhexe oo in ka badan ilaa toban deegaan oo magaalooyin ay ku jireenna mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen oo laga sifeeyey maleeshiyaadkii murtadiinta ee halkaasi ku sugnaa aad buu mahadsan walaalkeen ismaaciil salaad ayuu kaasi ahaa kataa'ib ikhbaariye ayaa soo saaray filim cusub oo lagu soo bandhigay jabkii maleeshiyaadka murtadiinta kala kulmay nawaaxiga deegaanka abooray dureedka degmada buulaburde ee wilaayada hiiraan warbixin ku aadan filimkan waxaa inoo haya walaalkeen xaaris cabdulqaadir
filimkan oo la daawan karo qadar ku dhowaad afar daqiiqo ee alkitaab al akhbaariya kusoo bandhigtay mid ka mid ah howlgallada lagu dhigibxiyay cadowga allah ee ay mujaahidiintu ka fuliyeen bariga wilaayada hiiraan waxauu muuqaalkani soo bandhigayaa jabka maliishaadka murtadiintu ay kala kulmeen weerar dhabagalah loogu dhigay dulaadka deegaanka abuurey ee dhaca dulaadka magaalada buulaburda ee bariga wilaayada hiiraan ciidamada towxiidka ayaa la arkaya iyagoo si wada jir ah dhimbisha rasaasta ugu hoobinaya maliishaadka ridada ah ee dulaadka aboori kula kulmay weerarka kamiinka ah waxaana la biriqsiyo kadib la arkayaa iyagoo dul istaagaya bakhtiyada murtadiintii ku halaagsantay weerarkaasi dhaawac dhammaystirka uu sameynayo mid ka mid ah mujaahidiinta iyo soo bandhigidda kaamarada kataab alkhabaariyaha ee mashhadkaas ayaa ka mid ah laqadaadka ugu xiisaha badan ee uu soo bandhigayo muuqaalkani ugu dambeyntii waxaa muuqaalkan lagu soo bandhigayaa qaniimada uu mujaahidiintu allah ka siiyey howlgalkaasi barakaysan waxaana la arkaya lix qoray oo aki forty-seven ah iyo qori midka loo yaqaan faalka iyo rasaastooda waxaana howlgalkani lagu soo bandhigay muuqaalka cusub ee kitaab alkhbaariya uu ku biiraya silsiladda howlgallada ee mujaahidiinta xaqudirirka ah ee u taagan dhowritaanka shareecada islaamka ay kula xisaabtamayaan kuwa kusoo xadgudbay shareecada ehelkeeda
waxaad wada dhegaysateen warbixintii xaaris markan iyo dowladda eritareya ayaa ku eedeysay etoobiya inay abaabulayso dagaal lagu hobto oo labada dal dhex mara walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya markii ugu horreysay dowladda kaafirada eritereya goodiskii dagaalka ku baaqayay ee uga yimid jenaraal sare oo ka tirsan dowladda xabashada etoobiya war rasmi oo ka soo baxay xukuumadda asmare ayaa lagu sheegay in aan loo dulqaadan doonin hadallada xanafta leh ee ka soo yeeraya xukuumadda adis ababa yemane gabramaskal oo ah wasiirka wasaaradda warfaafinta eritereya ayaa sheegay in ifafaalo colaadeed oo sababi kara dagaal lagu hoobto uu ka muuqdo geeska afrika wasiirkan eritereyaanka ah ayaa ku eedeeyey jenaraal tasaadkan oo ka tirsan milatariga etoobiya inuu tumayo durbaanka colaada islamarkaana uu cadaawad gaamurtay u qabo dowladda eritereya waa jenaraal la xamaasadaysan ajandayaal cadowtooyo oo ka dhan ah eritereya wuxuuna doonayaa in etoobiya ay dib u qabsato deekadda magaalada casab ee eritereya ayuu yidhi yemane gabarmaskal oo ah wasiirka iclaamka xukuumadda asmara eritereya waxay si toosa ugu eedeysay etoobiya inay ku howlan tahay horinta colaad aan wakhtigan loo baahnayn sida ay hadalka u dhigtay u diyaargarowga dagaalka wuxuu marayaa marxaladiisii ugu dambeysay sida oo ay tahayna jenaraalkan iyo kuwo la midka ah waxay iska qubayaan wax u eg ilintiiyo xaaska iyagoo sheeganaya inay ka shaqaynayaan arrimaha nabadda balse niyaddoodu waa inay dagaal huriyaan cadaawadna ay u abuuraan eritereya ayuu hadalkiisa sii raaciyey xiisadahan colaadeed ee labadan dal ka dhex caloosan ayaa ku soo aadaya xilli dagaallo ay dib uga soo cusboonaadeen gobolka tigre ee waqooyiga dalka etoobiya halkaasoo ay ku loolamayaan saraakiisha jabhadda t b l f oo u kala jabay laba garab garbayada jabhadda tigreega ee la kala safan abiy axmed iyo siyaasa fawarki ayaa ah aag kale oo soo dadejin kara dagaal lagu hubto oo dhex mara labada dowladood mahadsaned abuusheyba xildhibaana ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa ugu baaqay xasan gurguurta inuu iscasilo kadib markii uu ku fashilmay hogaaminta kooxda riddada soomaaliya walaalkeen suheyb cabdulaahi ayaa warbixinta warkani eegaya kadib shir jaraa'idda oo ay ku qabteen magaalada muqdisho xildhibaano ka tirsan baarlamanka dawaaqidda ah ee kooxda riddada soomaaliya ayay eedeymo xoogan ugu jeediyeen madaxa riddada murti xasan gurguurte waxay ku eedeeyeen in xukuumaddiisa ay ku fashilantay hogaaminta dalka iyagoo intaa ku daray in shaqo ay ka dhigatay xaraashka hantida dadka soomaaliyeed waxayna ugu baaqeen murtad gurguurte inuu iscasilo oo uu fashilkiisa qirto mar ay arrimahaasi ka hadlayeen waxaa hadalladooda ka mid ahaa waxa ayaan darro ah in xukuumadda maanta jirta ay ku fashilantay hirgelinta siyaasad ku dhisan qorshe cad sidoo kale waxay waxaa xaqiiqo ah inay isu beddeshay maalin goosato hadba meesha ay doonayso iyadu oo danaheeda gaarka ah ay ka helayso u dhaqaaqda waxaa xaqiiqo ah in xukuumaddani ay gashay labaatan heshiis oo dhammaantood isburinaya waxaa xaqiiqo ah inay xukuumaddani subax ay ku ummadda soomaaliyeed habeen iyo maalinba ay odhanaysay etoobiya waa cadowgeenna subaxii dambana la arkay iyadoo waddooyinka u xidhan yihiin ra-isul wasaare etoobiya waxay dib u celisay soddon sano ummaddii soomaaliyeed xukuumadda talada haysa waxaa xaqiiqo ah inay tahay tii ugu musuq maasuqa badnayd abid ee dalka soo marta naas nuujinta ehelka qaraabakiilka eexda xaraashka danta guud waxaasoo dhan waxay niyad jabiyeen ummaddii soomaaliyeed iyadoo dhallinyaradii dalku ay rajabeel ka taagan tahay dowladnimada waxaa taladii dalka gebi ahaanba la wareegay madaxweynaha isaga ayaa ra-iisul wasaare ah isaga ayaa wasiir ah isaga ayaa agaasime ah isaga ayaa agaasimo waaxeed ah dalkii wuxuu noqday isaga iyo keligiisa sidaa daraaddeed waxaannu doonaynaa maanta inaannu halkan ugu gudbinno talo maanta hallagasi soomaali uga tag oo iscasi waayo intii aad xilka haysay in badan ayay ummaddu ku tira talada dhulka dhig inaad dhahdo waan fashilmay oo waan iscasiray waxay kuu tahay guul siyaasadeed waxaad noqonaysaa hoggaamihii ugu horreeyey abid ee taariikhda qirta fashilkiisa baaqan ka soo yeeray xildhibaanada riddada ayaa ku soo aadayaa xilli ay sii kordheen mucaaradada xoogan oo uu wajahayo murtad xasan gurguurte murtadiinta ayaana dhaqan iyo caado u leh mar kasta oo ay fashilmaan inay dhexdooda is eedeeyaan siyaasiyiinta mucaaradka ee gurguurta ka soo horjeeda ayaana ku eedeynayaa in uu ka shaqaynayo sidii uu ku sii joogi lahaa xukunka kooxdaasi mahadsanid suhayb wilaayada islaamigaha ee bokool ayaa kulan xogis waraysiya la qaadatay maamulada degmooyinka wilaayadaasi walaalkeen cabdulqani maxamed ayaa warbixinta warkan eegaya waxa uu ahaa kulan wadatashi ah oo socday muddo laba maalin ah uuna dhexeeyey wilaayada islaamiga ah ee bakool iyo maamulada degmooyinka wilaayada waxaana intii uu socday kulanka looga hadlay arrimo muhiim ah muddada labada maalin ee shirka uu socday ayaa sidoo kale mas-uuliyiinta la siiyey duruus wacyigooda sare loogu qaadayey oo u badneed muxaadaraad waxaana kulanka gebagabadiisa kelimad ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan sheekha oo kelimad dhinacyo badan taabanaysay munaasabada ka jeediyey ayaa mas-uuliyiin kula dardaarmay arrimo muhiim ah oo ku dul wareeganaya mas-uuliyadda loo egmaday iyo adeegyada ay u hayaan bulshada wilaayada ikhwa mas-uuliyad unana saaran lama sheega ku dul wareegadaas diinta islaamka in la ilaaliyo haraasatu diin walaa una xilka dadka muslimiinta aan hayn iyo kumid ad diintiyo iyo ankuwiin walaa la ilaaliyo kadibna may wahade walaay kale oo diinta hoosgalaya kumid maaljo erdajo oo shareecada islaamka dad amartay daruuriyaat alkhamsa yaa umatalan ilaaliyo haay oo diinka ankuwiinya ashucuur bilmas-uuliya una lakoyna ilaahi subxaana watacaala qiyaaman wal noo weydiiyo qodobka saddexaad oona dardaarmo may waa adaa-ul amaana amaanada cir iyo dhul iyo buuro walaayo dhanba ilahay bandhigka diidan yowna qaadne inaa aradna alamaanata cala asamaawaati waalardi waaljibaali fa abayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha waaba ka obsaden waxamalaha alinsaan inahu kaana daluuman jahuula marka amaanadaas yahayta una gudun insha allahu tacaala dadka mas-uuliyiintan ilahi subxaana wataala markii la hadlayo ma erey in allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadli taasna marka mayba insha allahu tacala inuun shicaarnignagato halkudhignignagato mar kasta may la rahay labadaas shay alcadaala wa adaa-u lamaana waa marka may la rahay arkaanta oo alwilaaya saalixa yanagadaas macnaa wilaayada suubun sharia islaamka ka teegin maynagadaas lamadaas rugni yaan eesada macnaa culammadu tilmaameen sida ibnu taymi raximah allahu tacaala qodobka kale oona dardaarmo walaal yalmay kumid aha adaa-u lacmaali fii waqtiha almuxadadi laha shaqooyinka la shalgaadadi shaqooyinkaas marka may la raayo waqtana walka haddadi shaqo kasta oo lagobado waqtigii la talagalay in waana taswiifka laisku ilaaliyo oo bari gobadaana bardambil weelay bilo kale lagobaday hooblar acmaale estarakumaas salafkana qaar kumid may ba arjareen ataswiif may waa jundun min junuudi ibliis arjareen taswiifka may kumid yahay arrimo acmaale la dibdhigo adoo gobada korto marka may la raayo in may kumid tahay ciidamada ibliiska kumid too ka adeegado marka may lan baahanya walaalyaal owlowiyaadka acmaalka inuu fiirin shaqada owlowiyaada shalat shal muhiimsanta in marka si shal horeyta la shal hormarisiyo jazaakum allahu khayra jazaa kulanka wilaayada bakool ay la yeelatay mas-uuliyiinta muxaafadaadka ayaa waxa uu daba socdaa shirweynihii bishii ina dhaaftay ee shacbaan kusoo gabagaboobay wilaayaadka islaamiga kaas oo u dhexeeyey hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka mahadsaned cabdulqani wafdi ka socda maktabka dacwada wilaayada islaamigaha ee baay ayaa kormeer dacwi ah ku gaaray deegaana hoostaga magaalada baydhabo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya waxay guddigan ka socday wilaayada islaamiga ee baay gaar ahaan maktabka dacwada wilaayada ay kormeerkooda ku gaareen deegaanada kale ah iidaale dharqo dalandoole goofguduud madiinatul keyr iyo deegaano kale oo dhammaantood hoostaga magaalada baydhabo sida ay guddigan la wadaageen idaacadda islaamiga andalus waxay booqasho ku tageen dugsiyada qur-aanka kariimka ee deegaanadaas oo gaarayo konton iyo siddeed dugsi tirada ardayda imtixaanka laga qaaday ee guddigan ay imtixaanka ka qaadeen ayaana gaaraya kun soddon iyo afar arday oo dugsiyada qur-aanka kariim ka dhigto waxay sidoo kale guddigan booqdeen macaahidda taajul waqaar oo gaaraya sagaal macad ardayda imtixaanka laga qaadayna waxay gaarayaan saddex boqol iyo afartan arday oo isugu jira gabdho iyo wiilal macaahidda ay dhigtaan gabdhaha daaciyaadka ah ee loogu magacdaray khadiija binti khuweylad ayaa iyagana gaaraya saddex micad waxaana nasiib u yeeshay inay imtixaan laga qaado toddobaatan gabdhood maraakiista ay sida gaarka wax ugu bartaan gabdhaha ayaa gaaraya kow iyo labaatan markas waxaana imtixaan laga qaaday shan boqol iyo laba arday mu-asasada tacliimiga ee farbarka ee carruurta ee dhowaan ay hirgelisay wilaayada islaamiga ee bay ayaa iyagana deegaanadaasi waxaa ka furan ilaa lix xarumood waxaana nasiib u yeeshay in imtixaan laga qaaday shahaadooyin iyo abaalmarinana la siiyo boqol afartan iyo saddex arday oo gabdho iyo wiilalba isugu jiray guddigan ayaa gaaray sidoo kale deegaanka madiinatul kheyr oo ka mid a deegaanada hoostaga magaalada baydhabo waxaana halkaasi ka dhacday munaasabad abaalmarin iyo shahaadooyin lagu siinayey afartan iyo saddex gabdhood oo ka qalinjibiyey farta iyo akhriska mid ka mid a guddiga ayaa faahfaahin ka bixinaya magacyada ugu sarreeya gabdhaha nasiibka u yeeshay inay ka qalinjibiyaan farta iyo akhriska kuwaasoo la siiyey shahaadooyin iyo abaalmarino kale oo qaali ah waayahay gabartanka horayta oo qalanjibinta farmarka mutaysatay shahaadiyo haddii isla socdaan waa zaynaba sheekh maxamed nuur gabarto lamaad oo shahaadadiyo haddiida isla heli waa fartuun haaji bashaar aadam gabarto saddexaad ramla cali ibraahim insha allahu shahaadadiya iyo hadiidiya la gadoonsiin doono ramla cali ibraahim sida aan horey u sheegnay guddigan marka laga reebo kormeerka waxbarashada waxay dhanka kala wadaan kulamo ay la qaadanayeen hoggaanka dhaqanka culummada ganacsatada iyo bulshada qeybaheeda kala duwan waxayna kulamadaasi daarnaayeen sidii la isaga kaashan lahaa sare u qaadidda waxbarashada sheekh maxamuud diidaal oo ka mid a culummada wilaayada islaamiga ee baay ayaa kelimad towciyaa ka jeediyey mid ka mid a kulamadaas oo ka dhacay deegaanka iidaale tankaale muslimiinta maylaha walbarashada inay laka dadaalo والبرشدة والتراس نميالة بغير إبلان رجالا ونساء صغيرا وكبيرا أن إلهي دين شيء برانو دين كلان كي برضو يا دين كوال أنترى أو أنا كتجمو ولا أنت كبرنا يا مالن تيا مكبر داس رجيم مالن جو مركي لك أردون من ربك ومن نبيك وما دينك لك أردون هذه بدون كبر دو أيتو قبرك مكبر داسو laaduunkan aragtay diinka baran aakhare maka bardow goobaha ay guddigan booqdeen waxaa ka mid a deegaanka madiinatul kheyr halkaasoo ay kulamo wadatashaa kula qaateen hoggaanka dhaqanka ugaaska beesha garadle ee deegaanadaasi ugaas maxamed ugaas cabdigaruun ayaana kulamadaasi ka hadlay marka dadkan walaalo eegayhana booqani maynayli jeelaadeenne ani ilaahay diinshay baranu ya ilaahay diinshay ardee may waahaan oo muraajaceen oo ka fiiriyaan lankasta mustawashay in sheegaan lan allanki mustawashay liin sheegon si meeliinku dhaqaaqo in oo arday horan ka daraaco marka ma illanaaha walaalayaalow lan allankii ada intaan ku gaabidi la arro ilan allankii ada arday ada may waaha si ada la falaaya ka koolki la arro dhahdiyo may hantan walaan iyo aakhira may ka socotee ani unu diinka ilaahay isku muraajacayno isku fiiriyno dalan doolla ayay sidoo kale kulamo kula qaateen guddigan dadka deegaanka iyo odayaasha dhaqanka waana kan mid ka mid a waxgaradka deegaanka dalan doollo isagana kulankaasi ka hadlay maktabu dacwa ilaahay subxaana wa tacaalaa wiil khayr qabta waafajiya jannatulfirdows alla geliyaa niindadaa leh maktabka suga onog shan jar'e afar jar'e lijar'e baqara hobdhahan bii akhriyaw alaamiraan hodhahan bii akhriyaw anis hodhahan bii akhriyaw bilaash maka kooyne juhd iyo dadaala ka koyti beledkun beled khayr qabow dad ilaahay khayr qabo ninsheeni jazaakum allaahu khayran ugu dambeyn guddigan ayaa lagu wadaa inay gaaraan deegaano kale oo hor leh oo ka mid a wilaayada islaamiga ee baay mahadsaned abu xasaan ugu dambayntiina guddiga tartan aqooneedka idaacadda andalus bisha barakeysan ee ramadaan ayaa xalay soo bandhigay qaabkay u kala horeeyaan majmuucaadka xilli tartanka uu galay habeenkiisii labayo tobanaad mar kale ha inoo faahfaahaya warbixintan walaalkeen cabdulqani maxamed
مشاعلا
iyadoo xalay ay ahayd habeenkii laba iyo tobnaad oo si toos ah ay u tartamayaan majmuucaadka ka qayb qaadanaya barnaamijka tartan aqooneedka bisha barakaysan ee ramadaan waxaa tartan xiise badan uu dhex maray ilaa shan majmuuco oo ku wada jira majmuucada ba kuwaas oo ka kala socda wilaayaadka islaamiga ah ee shabeellada dhexe galgaduud gedo baay iyo jubbada dhexe intii uu socday barnaamijka waxaa min labadii su-aal ee xaqa ay u lahaayeen la weydiiyey majmuucaadka sidan ayayna u dhacayeen su-aalaha su-aasha caawa idinkugu dambaysa waxay leedahay haadihi alkalimaat alaatiya hiya min anwaaci alrasaasi alrasaama alxaariqa alkhaariqa fasirhaa bilugati alsoomaaliya waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo joob celin doontaan insha allah
fasaamo waa gareeso saadiqa waa duuliso xaariqana gudsawa gabagabadii barnaamijka waxaa lagu dhawaaqay natiijada iyo halka ay kala marayaan majmuucaadka aadayd u mahadsan tahay walaalka marka la fiiriyo shaxda iyo darajaadka ay leeyihiin majmuucaadka habeenankii ugu dambeeyey ku tartamayey miiska iyo mikrofoonka idaacadda islaamiga al andalus waxay u qaybsamayaan ilaa iyo shan darajo darajada ugu horeysa waa kaalinta koowaade waxaa ku jira ilaa iyo laba majmuuco darajada labaad waxaa ku jirta ilaa iyo saddex majmuuco darajada saddexaadna waxaa ku jirta ilaa iyo saddex majmuuco darajada afaraadna waxaa ku jirta laba majmuuco halka ugu dambayso ama kaalinta aan iraahda ee ugu dambaysana waxaa ku jirta hal majmuuca oo keliya majmuucaadka wilaayada shabeellaha hoose iyo majmuucada jubbada dhexe waxay ku jiraan kaalinta koowaad waxayna leeyihiin majmuuc gaaraya min boqol iyo labaatan darajo bashir intaas ayay ku hayaan waxaa ku xiga majmuucaadka shabeellaha dhexe iyo majmuucada mudug iyo majmuucada galgaduud waxayna leeyihiin min boqol iyo toban darajo toban ayaa u dhexaysa tobanka ayaa xolugu kala qaadaa dabcan kaalinta koowaad waxaa ku jira majmuucada shabeellaha hoose iyo jubbada dhexe si wada jira kaalinta labaadna waxaa ku wada jira majmuucada shabeellaha dhexe iyo mudug iyo galgaduud haddaba saddex ayaa ku jira kaalinta saddexaadna waxaa ku wada jira majmuucaadka kale ah banaadir baay iyo hiiraan aad iyo aad waxayna leeyihiin min boqol darajo aad iyo aad kaalinta afaraadna bashiiro waxaa ku wada jira majmuucaadka kale ah gado iyo jubbada hoose iyana waxay wada leeyihiin min sagaashan darajo si fiican majmuucada ugu dambaysa waa majmuucada ama kaalinta shanaad ku jirta waa majmuucada bakool waxayna leedahay siddeetan darajo waxa la kala horeeyaba waa min toban darajo insha allaha caawa ayaa lagu wadaa in miiska iyo mikrofoonka andalus ay mar kale ku tartamaan ilaa lix majmuuco oo ku wada jiraha majmuucada alif mahadsaned cabdulqani warbixintiisana waxay guniga gebagaba u ahayd warkii subaxnimo saaka aad ka dhegaysanayseen andalus assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu